إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooron waxaa galbeedka magaalada beledweyne ka dhacay qarax lala egtay ciidamada dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidanka xabashida itoobiya ku go'doomisay afar gobol oo ka mid ah soomaaliya afduub hor leh ayaa ka dhacay dalka itoobiya iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhiyeen kiisas la xiriira afduubka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira dhabagal iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobolada bakool iyo baay dowladda sweden ayaa xoojisay tallaabooyin ay dalkeeda ugu soo musaafurinayso dadka soomaalida ah iyo kuwa kale ee dalkaasi ku nool in ka badan boqol iyo konton ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu soo xiray deegaan hoostaga magaalada celbuur ee galgaduud dowladda maraykanka iyo ingiriiska ayaa mar kale soo saartay digniin la xiriirta suurtagalnimada afduub iyo weeraro ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso gudaha dalka kenya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in iyagu yihiin dembiilayaal soo abaabula falal dembiyeedyada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa duhur axad ah taariikhdana ay tahay labiyo tobanka bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsanna shan iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa galbeedka magaalada beledweyne ka dhacay qarax lala egtay ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey qarax lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu bartilmaameedsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay halkaasi welina maanan helin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi lala egtay ciidamada dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidanka xabashida itoobiya ku go'doomisay afar gobol oo ka mid ah soomaaliya warkaasi zakariya ayaa faahfaahinaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta gudaha axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay in ciidanka dowladda itoobiya ay ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka ay ku fashilmeen sugidda amniga deegaanada ay joogaan isagoona sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay in ciidamada itoobiya ay ku soo oodo xerooyin ciidan islamarkaana deegaanada ay ciidamada itoobiya kaga sugan yihiin gobolada hiiraan baay iyo bokool aysan jirin magaalo magaalo kale u gudbi kartaa wuxuuna arrintaasi tilmaamay inay sabab u tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo deegaanadaasi dul degan mar welibana ciidamada xabashida ee deegaanadaasi ku sugan ay yihiin kuwa sugaya weeraro uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaa rabaa dadka soomaaliyeed markhaatina way u qabsanayaan dadka deegaanadaas ka soo jeeda gobolada gedo hiiraan baay iyo bokool afartaas gobol ayay joogtaa ciidamadooda oo atmist ka tirsan iyo kuwa kaloo bilateraal ku jooga magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto dhulkaas shan iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun labaiyo tobankii ilamaayo hadda waa laba iyo toban sannadood ayay magaalooyinkaas joogaan buurxa kabo shan kilomitr bannaanka looma bix karo baydhabo caasamadiiyo waa la mid gobolka gado meelahay ka joogaan maxaa saasi ah oo hiiraana magaalo magaalo kale u gudbi karta ciidankaas ilaan shabaab inay la diriraan oo amni sugaan dad badan baa waxay leeyihiin nimankan amni bay noo sugayaan ama xaggay sugayaan nabad askari ku xiran baabuur ka fuuli kara maanta taas nabad maaha waxaana warkan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi uu ku soo aadayaa iyadoo madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka ay isgarab taageen go'aankii dowladda itoobiya ay ku diiday in ciidamo masaari ah lagu keeno soomaaliya waxaana dadka qaar ee u dhundoloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha uu ka hergeliyey dalka ay rumaysan yihiin inay ay kor u sii qaadi doonto warkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka khilaafka ka dhex taagan maamulka koonfur galbeed oo ka furtay dowladda federaalka islamarkaana ku xirtay dowladda xabashida etoobiya afduub hor leh ayaa ka dhacay dalka itoobiya iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay si kordheen kiisaska la xidhiidha afduubka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar waxaa gudaha dalka etoobiya maalmihii lasoo dhaafay xargagoosad ka noqday afduubka loo geysanayo dadka shacabka ah kadibna la helayo meydkooda iyagoo loo dilay qaab fool xun saacadihii lasoo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa in ilaa afar ruux laga qafaashay deegaanka kooriya oo dhaca dhanka koonfurta etoobiya afartan ruux sida ay warbaahintu sheegtay waxay ahaayeen dad beerley ah oo aan wax lug ah ku lahayn loolanada siyaasiyaed iyo midka dagaal ee ka socda gudaha waddankan dadkan la afduubtay ayaa saacado kadib la helay meydkooda weliba iyadoo ay ka muuqato jirdila xoogan halka xogaha qaarna ay sheegayaan in loo dilay qaab argagax leh maamulka deegaanka koori ayaa warbaahinta u sheegay in falkan ay ka dambayso kooxaha weysan oo deegaanka ka dhisan kuwaas oo sida la sheegay horay u geysteen dhacdooyin kuwan ka daran tan iyo markii uu abiy axmed uu ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya ee waddankaas waxa uu dalkan galay xaaladda maanta muuqata ee dhan walba ka liidata waxayna hadda malaayiin ruux doorbidayaan nolosha dibadda maadaama uu waddanka noqday mid dhaqaale ahaan u burburay colaaduhun ay halakeeyeen kumanaan qof ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira dabagal iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobollada bakool iyo baay mar kale iyo zakariyo cumar weeraradan oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa fuliyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar jidgal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka soo ambabaxay magaalada baydhabo islamarkaana ku sii jeeday deegaanka goofogaduuda burey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa weerarkan dhabagalka ah waxay u dhigeen ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ka soo baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday deegaanka goofogaduuda buurey waxaana weerarkan ciidanka maamulka koonfur galbeed looga dilay sargaal iyo askari lagu kala magacaabi jiray saciid maxamed nuur geeddi oo ahaa sargaal abaanduule ah iyo buraale madkuus oo ahaa askari ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed halka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarkan ay ku soo furteen laba qori a k afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar qarax ah la eegteen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen xaafadda jiirgaroob ee magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa qaraxaasi si weyn looga maqlay magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ee iidow dhigaal ee magaalada baydhabo fiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku wedaarsanayeen ayaa si weyn looga maqlayay gudaha magaalada baydhabo iyo deegaanada ka agdhow gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhiga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid weerarkan oo muddo socday ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugnaa saldhigga degmada walow aanan helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkani ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada baay iyo bakool ayaa waxa ay sii xoojiyeen howlgallada lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah waxaana howlgalladan ay qayb ka noqonayaan kuwa sida joogtada ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga fulinayaan gobolada baay iyo bakool islamarkaana lagu beegsanayo ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah goboladaasi iyo kuwa soomaalida ee caratuurka u ah dowladda sweden ayaa xaqiijisay tallaabooyin ay dalkeeda ugu soo musaafurinayso dad soomaali ah iyo kuwo kale ee dalkaasi ku nool warkani waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar dowladda sweden oo kaalmaha hore kaga jirta dowladaha sare u qaaday shuruucda ay ku xadidayso dadka soo galootiga ah iyadoo iminka bilowday inay dib u soo celiso dadka tegay waddankaasi waxa ay tilmaameen in wadamadooda ay noqdeen kuwo uu dhaqaalahooda hoos u dhacay ayna shaqo la-aan soo wajahday dadka u dhashay wadamadaasi sidaasi darteedna ay qaadayaan tallaabo weliba oo suuragal ah si loo yareeyo dadka soo galootiga ah ee ka imaanaya dalalka kale waxaa isbeddel weyn ku socda siyaasadda socdaalka ayuu yidhi johin fersel wasiirka socdaalka ee sweden mar uu warbaahintu la hadleeyey culimada iyo aqoon-yahanada ayaa qaba in tani ay tahay fursad weyn oo ay heestaan dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamadaasi maadaama qoysas badan ay dhib ku qabaan diintooda oo sii lumaysa iyo ubadkooda oo gaalada qaadanaya mahadsanid cabdalla in ka badan boqoli konton ruux ayaa ka faa'iidaystay dowla diini ah oo lagu soo xiray deegaan hoostaga magaalada ceelbuur ee galgaduud sida warbixintani uu ku eegayo cali aadan dowro socotay muddo toban maalin ah ayaa maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ah gobolka galguduud u qabtay in ka badan boqol iyo konton qof oo ku nool tuulada taghabeeye oo hoos tagta degmada ceelbuur ee gobolkaasi dadkan ayaa isugu jiro rag iyo dumar ayaa waxay dowrada ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid ah raggii dowrada ka faa'iidaystay ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku qaateen dowrada meeshaan baryahan waxaan ku adinaynay duruus diiniya sheekhana kheyr badan la siiyo waxyaaba badan ayaan ka faa'iidnay oonan awal ogeyn ilaahay subxaana watacaala ajir aan la soo koobi karin aan ka siiyo bismillahi raxmaani raxiim limaadaa khalaqana allah maxaabaa naloo abuuray khalaqana allah ilaahay wuxuu noo abuuray tacaala sarreeye linacbuda waxdahu keligiis inaan caabudno waqaala tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun walaalayaal meesha tan waxaa noo socotay dowro tagaabeeye oo ah toban maalmood ayay noo socotay waxyaabo badana faa'iidnay waxyaabo badan mugdi noogu jira noo kala caddaaday alxamdulilah ilaah iskale mahaddaas mid ka mid ah gabdhaha ka faa'iidaystay dowrada ayaa ka hadashay gabagabadii dowrada iyadoona u mahad celisay maktabka dacwada ee soo qabanqaabiyey dowradan ay ka faa'iidaysteen
dowradan waxaan ku baranay oon ka faa'iidinay ka maraatibuddiin maraatibuddiin meeqa waaye wamaa hiya maxay kala ahaadeen maraatibuddiin salaatatun saddex waaye wahiya al islaam islaamnimadii wal iimaan iimaankii wal ixsaan ixsaankii
meeshaan waxaan ku barannay dowro aad u qiimo badan waxaan muddo toban beri ayaan ku barannay walaayada allah ajir badan ha ka siiyo waxaan ku barannay galgaduud gaar ahaan tagaabey dowrada aad ayaan wax badan uga faa'iidnay walaayadana allah ajir iyo xasanaad ha ka siiyo aan la soo koobi karin allaha cadaweyna ha jabsho
annaga oo ah deegaanka tagaabeey meeshaan waxaan ku qaadanay dowro soconaysay toban maalmood waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay insha allaahu walaalaha mujaahidiinta waxaan ka codsanaynaa inay dowradan oo kale noo soo celceliyaan insha allaahu ilaahayna cadowga ha jebiyo gaalada allaha jebiyo islaamkana kor allaha ka dhigo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee duulaanka shisheeyaha hortaagan ayaa dhanka kale bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ku dhiirigelisa barashada shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda dowladda maraykanka iyo ingiriiska ayaa mar kale soo saartay digniin la xiriirta suurtagalnimada afduub iyo weeraro ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso gudaha dalka kenya tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa soo gudbinaya maxamed sheekh warbaahinta reer galbeedka ayaa si weyn u falanqaynaya war ka soo baxay safaaradaha dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo tilmaamaya inuu jiro habacasanaan amniyo weeraro ay fulin karaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka kenya war-saxaafadeedka kasoo baxay qunsuliyadaha ingiriiska iyo maraykanka ayaa muwaadiniintooda loogu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah sidoo kale waxa ay ugu baaqeen inaysan tegi karin meelaha isu imaatinka ah goobaha ay ku badan yihiin dadka reer galbeedka iyo dalxiisayaasha ayaa si gaara loo sheegay in laga cabsi qabo inay martigeliyaan weeraro waaweyn oo ay jaaniib badan ku daataan iyo howlgallo afduub ah oy ciidamada gaarka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyaan sida warka loo dhigay bayaanka ay soo saareen safaaradaha britain iyo washington ayaa laga dareemayay baqdin iyo isdardar xoogan safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa intaasi ku daray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay beegsan karaan hoteelada safaaradaha maqaayadaha kiniisadaha iyo saldhigyada ciidamada booliiska durbadiiba dalxiisayaasha reer galbeedka sida dowladaha maraykanka iyo ingiriiska iyo kuwo kale ayaa markii ay maqleen digniinta ka soo baxday maraykanka iyo ingiriiska isaga cararay iyagoo wadnaha farta ku haya dalka kenya intii kale ee soo hartay waxaa lagu daabulay diyaarado ka kala socda wadamada muwaadiniintooda ka jooga waddanka kenya waddanka kenya ee dhacaqaaradda afrika waxaa si heersaraa uga howlgalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya marar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo waaweyn oo fariid ah oo ay ku fashilmeen inay ogaadaan laamaha kala duwan ee dowladda kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas waxaana tusaale loo soo qaadan karaa weeraradii wastigeed iyo fortin riverside oo ciidamo dhafto turyaal ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen goobahaas oo ammaankooda si weyn u sugaan ciidamada dowladda kenya markii ay dhaceen weeraradaas dowladda kenya ayaa waxaa dul hoganayay ceebo waaweyn oo ay ku dhaliilayeen dowladaha reer galbeedka ee dacmiya kenya oo ah inay ka adkaan weysay amniga dalkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xiriir leh ururweynaha jihaadiga ah alqaacida ayaa ku kala firsan dunida islaamka kuwaas oo u xusul duubaya sidii dhulalka muslimiinta ay uga dulqaadi lahaayeen heeryada gumaysiga iyo fidinta diinta suuban ee islaamka mahadsanid maxamed warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in iyagu yihiin dembiilayaal soo abaabula falal dembiyeedyada muxsin xasan ayaa ka waramaya maalintii shalay ahayd iyadoo la jooga mid ka mid ah kalfadhiyada aan dhammaadka lahayn ee had iyo jeer yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka warbaahintuna xaadir tahay ayaa waxaa goobtan laga soo diiwaangeliyey war ka duwan kuwii lagu bartay xildhibaanada ee ay caadeysteen codbaahiyahana ay caanka kaga noqdeen tiro xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa galahooda ka hor sheegtay in ay yihiin dembiilayaal soo abaabula falal guracan iyo in ay iyagu yihiin cidda rasmiga ah ee ka dambaysa falalka dembiyada ah ee dalka ka dhacaya xildhibaanad haweenay ah islamarkaana lagu magacaabo sareedo ayaa xilli ay ka hadlaysay kulan ay iskugu yimaadeen koox xildhibaano ah kaasi oo sida la sheegay looga doodayay xeer lagu tilmaamay in looga hortegayo dembiyada ayay carabka ku dhufatay xaqiiqadooda rasmiga ah iyo sida ay u kala qoqobayaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxay sheegtay in dowladda federaalka ay iyadu taageerto falal dembiyeedyada dadka dembiyada geestana ay difaacdo sidaasi darteed aanay u habbooneen inay ka hadlaan amaba ka doodaan falal dembiyeedyada dalka ka dhacaya marba waxbaad keenaysaan wax macnolena uma jeedo sharcigana waa la diiday wax aan ka hadli karno runta markaan sheego maanta oo dalkeena oo hadda haayo ma laha laakiin annaga dembiyada abaabulan maalin kastaanba abaabulnaayana dembiaan ka hadli karnaa maalin ilaahay keena abaabulnaa dalkaana kulligiis waxaa laga dhigay dembiye abaabula dadka wax soo dilo kow gudaheena oo wax dilo waa lagu taageerayaa oo waa lala rabaayo bannaankaasay taagan yihiin gabdhaa la dilay intaasoo dadaa la dilay hadda ilmihiyaa mataqaanaa barakacyaasha ilmahooda dariishadaa lagala wada baxaayaa annaga madax ka noolaan nahay
si kastaba ha ahaatee ma ahan markan kolkii ugu horreysay ee la arko xildhibaano xaqiiqada la jahraya weliba iyagoo falalkii ay cambaareenayeen faraha kula jira arrintan ayaana ah mid yoolkeedu yahay keliya in ummadda tacaatuf looga raadsado si markaasi looga meelmarsado dana guracan tani ayaana meesha ka sii baxayso waayo ummadda soomaaliyeed ayaa taqriiban kala fahantay xaqiiqada iyo boor isku qarinta guud ahaan warkii alfurqaanna waa naga intaa